بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacnoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalo daa'ifi ah oo ka bilowday waddanka bakistaan tobannaan ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday haddaba sidee ayay wax u dhaceen maxay salka ku hayaan colaadahan iyaysa u dhexeeyaan mas-uuliyiin amerikaan ah oo bilaabay inay cunaqabateen ugu goodiyaan waddammada reer yurub haddii ay xidhaan amba xitaa ay taageeraan go'aankii lagu soo xirayey netanyahu ruushka oo markii ugu horraysay soo bandhigay muuqaallo muujinaya awoodda gantaallada cusub ee uu doonayo inuu ku weeraro reer galbeedka yukrein oo lumisay dhul ballaaran oo ka mid ah gobolka kurisk xilli militariga ruushka ay taqadum horleh ka samaynayaan furimaha dagaalka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
wahagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiylabaatanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waddanka bakistaan ee dhaca bartamaha qaaradda aasiya waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jiraan colaado daa'ifi ah oo u dhexeeya kooxo wadadega dalkaasi haddaba maxay salka ku haysaa colaadan yaasa hurinaya wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaas waxaa inoo soo koobaya oo barnaamijka igala qaybgalaya walaalkeen cabdulfitaax abuumuxsin cabdifitaax bal marka hore dagaaladan iyay u dhexeeyaan aad baad u mahadsan tahay walaalkaa suhayb ee dagaalkan waxaa u dhexeeya shiicada iyo suniyiinta oo ka mid ah ee dawaa'ifta ku dhaqan ee waddanka bakistan sidaad la socoto suhaybow dalka bakistan ee waxa uu ka mid yahay wadamada ay ku nool yihiin ee shiicada ugu badan caalamka ee waa dalka lixaad oo shiicada ugu badan ay ku nool yihiin guud ahaan caalamka ee waxaana ku nool ayaa la leeyahay ee shiico lagu qiyaasay ilaa shan iyo toban milyan ee dagaalka hadda socda ee waxa uu soo bilowday suhaybow khamiistii lasoo dhaafay ee waxa uuna salka ku hayaa amaba uu yahay ee dagaal daa'ifi ah ee wuxuuna ka soo bilowday ee weerar dhabagal ah oo loo dhigay ee kolonyo dad shiico ah oo ay galbinayeen ciidamo ka tirsan booliska dalka bakistan weerarkan ayaa ka dhacay ee gobolka buuraleyda ah ee koram oo galbeedka dalka bakistan dhaca saaranna xuduudda dalka afghanistan waxaana dhigay ayaa la leeyahay ee toban wiil oo sunniyiin ah oo ku hubaysanaa ee qorayaasha boobayaasha ah ee kamiinkan waxaa lagu dilay suhaybow ugu yaraan ee saddex iyo afartan ruux ee waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ee koob iyo toban kale ee sarkaalka ugu sarreeya ee booliiska gobolkan ee waxa uu sheegay in weerarkan sidoo kale lagu gubay tiro gaadiid ah wuxuuna sheegay in dadka shiicada ah ee la beegsaday ay ka soo safreen magaalada barentishbar kuna sii jeedeen ee magaalada bishawar oo ah caasimadda ismaamulka ee khaybar bakhtun ee dalka bakistan sidoo kale suhaybow madaxweynaha dalka bakistan ee ninka lagu magacaabo asiif cali zardari waxa uu cambaareeyey weerarkan waxa uuna tacsi u diray dadka shiicada ah ee weerarka lagu gumaaday waxa uuna sidoo kale ku amray ismaamulka gobolkaasi inay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu joojinayo colaadda hase ahaatee ee dagaalka halkaa kuma joogsan oo waa uu sii socday subaxnimadii jimcada shiicada ayaa weerar ku ekeeyey deegaanka baaqaan oo ay degan yihiin dadka suniyiinta ah dadka shiicada ah oo watay suhebow hubka noocyadiisa kala duwan oo ay xitaa ay ku jiraan hubka culus sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta deegaanka ayaa laayay dad maxas ah oo aan waxba galabsan waxaana lasoo warinayaa in toogashada ay geysanayeen maleeshiyaadkan shiicada ah ay socotay muddo saacado ah kuwaas oo sidoo kale burburiyey guryaha iyo goobihii ganacsiga ee magaalada waxayna wararka qaar ay sheegayaan in deegaankan baakhaan aysan hadda jirin meherad iyo guri taagan oo ku haray kadib markii dab la qabadsiiyey dhammaan dhismayaashii ee magaalada sidoo kale sabtidii shalay ahayd wuxuu dagaal dhex maray ee labadan kooxood kaas oo ka dhacay isla gobolka kooram halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan labiiyo soddon ruux xukuumadda islaamabaad waxay sheegtay soebow in labiiyo soddonka ruux ee dagaalkan ku dhintay afar iyo toban ka mid ah ay ahaayeen ee dadka sunniyiinta ah siddeed iyo toban kalena ay ahaayeen ee dadka shiicada ah ee laga soo bilaabo gugii tegey ee dagaaladan daa'ifiga ah ee u dhexeeya shiicada iyo sunniyiinta ee ka dhacaya gobolka kooram oo ka tirsan ismaamulka khaybar bakhtuun ee waxaa la sheegay in sohibow ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo konton ruux ee sidoo kale gobolkan oo ah mid buuraley ah wuxuu toddobaadkii lasoo dhaafay sohibow uu martigeliyey weeraro lagu dilay ku dhowaad labaatan ka tirsan ciidanka dalka bakistan waxaa sidoo kale isla weeraradaasi lagu qafaashay toddoba ka tirsan ciidanka booliska ee dalka bakistan weeraradaasina waxaa yimaadeen kadib markii ciidanka dowladda bakistan ay isku dayeen inay xoog ku furaan wadooyin isku xira magaalooyinka gobolkaasi oo in muddo ah ay xirnaayeen wasiirka waxaa loogu yeero cadaaladda ee dalka bakistan ninka lagu magacaabo aftaab cali waxa uu sheegay sohebow in hadda ay ka shaqaynayaan sidii marka hore xabad joojin loo gaari lahaa wixii intaa ka dambeeyana ay ka shaqayn doonaan sidii arrintan ay xal waara looga gaari lahaa dowladda bakistan waxay sheegtay in ciidamo dheeraad ah ay u diri doonto gobolkaasi inkastoo dowladdu ay sheegtay inay adkaan doonto in lojistiga la gaarsiiyo gobolka sababo ku aadan wadooyinka oo aan wanaagsanayn iyo dhulka oo ah mid buuraley ah mas-uuliyiinta maxaliyiinta ah ee gobolkan waxay sheegeen sohebow inay ka cabanayaan tirada askarta oo aad u yar islamar ahaantana ayba ka abood badan yihiin maleeshiyaadka sida daa'ifiga ah ee u dagaalamaya ee labada dhinac ka kala socda taana waxay keenaysaa in askartu aysan dhex geli karin daa'ifooyinkan dagaalamaya ama diriraya sidoo kale hay-adda xuquuqul insaanka ee dalka bakistan sohebo waxay sheegtay in dowladda dalka bakistan gebi ahaanba ay ku fashilantay inay ilaaliso muwaadiniinta shiicada ah ee dalkaasi oo had iyo goor ee la kulmaya weeraro uga imaanaya dadka sunniyiinta ah oo ah aqlabiyadda ee dalka bakistan waxayna hay-addu intaa ku dartay in dagaaladu ay in badan sii socon doonaan maadaama xukuumaddu aysan tabar u haynin inay hor istaagto ee dhinacyada diriraya waa gartay cabdifataax maxay salka ku hayaan dagaaladan iyadoo aan ognahay in tiro dhowr jeer ah bakistan ay ku dagaalameen dabaa'iftan dabcan shiicada iyo sunniyiinta ah sidaad la socoto suheybow dalka bakistan waa dal u dhisan nidaam qabali ah dadkuna waxay go-aankooda ugu dambeeya ka qaataan hogaamiyaasha qabaa'ilkooda marnaba ma dhegeystaan go-aanada ka soo baxa ee dowladda iyo maamuladeeda gobolada dalka bakistan marka waxaa jirta soheybow in mandiqada kooram oo sunniyiintu ay ku badan yihiin shiicaduna ay degaan ay shiicada halkaasi ka sameeyeen dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in damaanad ay ka helaan dowladda oo amnigooda ee lagu sugayo dowladda marka waxay go-aan ku gaartay sohebow inay isbarbar taagto ee dadka shiicada ah sidaba ay hore isku barbar taagtay saliibiyiintii kusoo duulay dalka afghanistan marka waxaa bilowday in la waardiyeeyo safarada dadka shiicada ah oo inta badan halis ugu jira inay beegsadaan dadka muslimiinta sunniyiinta ah halkaana shiicadu waxay ka heleen awood oo ah inay ku tiirsan yihiin dowladda dalka bakistan balse waxba uma soo kordhin iyaga iyo ciidamadii booliska ee gaarka ka hayeyba waxay la kulmeen weeraro lagu laayey waxyaabaha sidoo kale la ysku hayo sohebow waxaa ka mid ah dhulbeereedyada ee dalka bakistan uu caanka ku yahay halkaas oo la sheegay in khilaafka asarkiiba uu ka soo bilowday waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdulfataax abuu muxsin oo inoo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey dagaalada daa'ifiga ah ee ka socda waddanka bakistan
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi suhib aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wargeyska newsweek oo daabacay warbixin uu kaga hadlaya mas-uul ameerikaan ah oo si cad u sheegay in cunaqabatayn ay saari doonaan dowladaha ku dhiirta inay soo xidhaan benyamin netanyahu senator lindesy garham oo ka mid ah aqalka senadka maraykanka ayaa ugu hanjabay dalalka yurub iyo kanada inuu maraykanku cunaqabatayn saari doono haddii ay dhaqangeliyaan ama xitaa ay ku dhiiradaan go'aanka ku socda hogaamiyaha sahaynada ee maalmo ka hor ka soo baxay maxkamadda i c c ninkan ayuu hadalkiisa ku soo aadayaa xilli ingiriiska talyaaniga iyo kanada ay si cad u sheegeen in jeelka ay dhigi doonaan netanyahu haddii uu yimaado carradooda khubaro badan ayaa ku warramaya in hadalkan uu ka shanqariya senatarkan ameerikaanka ah uu u muuqdo mid qaab fudud lagu yidhi sababtuna waa in maraykanka uusan waqti xaadirkan ku dhiiran karin tallaabo ka dhan ah reer yurub haddii tallaabadaas uu qaadana uu ku dilaaci doono waa hor leh qariirad argagax leh oo laga soo bandhigay hordhaca dagaalka saddexaad ee dunida waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska the mirror taasoo lagu lafagurayo muuqaallo iyo sawiro saacadihii lasoo dhaafay ay soo bandhigtay xukuumadda moscow oo muujinaya awoodda gantaalka cusub ee orashnik ee jara masaafooyinka fogfog muuqaaladan oo ay soo bandhigtay warbaahinta rasmiga ah ee moscow ayaa lagu arkayaa xaddiga awoodeed ee gantaalkan inta kilomitir ee uu xawaare ahaan jari kara daqiiqaddii iyo halka uu awoodda u leeyahay inuu gaaro oo ka tirsan dhulka qaaradda yurub warsaw oo ah caasimadda dalka Poland waxa uu gantaalkan ku gaari karaa muddo 12 daqiiqo ah. Magaala madaxda dalka Jarmalka ee Berlin iyaduna waxa uu ku gaari karaa muddo 15 daqiiqo ah, halka Paris iyo Londonna uu ku gaari karo muddo 20 daqiiqo ah haddii laga tuuro gudaha caasimadda Moscow. Gantaalkan ayaana lagu warramayaa in halkii mar uu qaadi karo ilaa 6 bambooyinka nukliyeerka ah. Waxayna Moscow mar ay ka warbixinaysay gantaalkan ku sheegtay inuu ka gudbi doono oo aysan jirin awood ay ku celiyaan difaacyada hawada ee reer yurub iyo maraykanka markan iyo qodobka xiga iyo joornaalka the times of israel waxa uu nashriyey warbixin uu kaga hadlayo donald trump oo ay uqaadanwaa ku noqotay inay nool yihiin dhammaan maxaabiista gacanta u gashay muqaawamada filistiin trump ayaa sheegay in tan iyo bilowgii dagaalka kadib markii ay maxaabiistan gacanta u galeen kooxaha wax iskacaabinta reer filistiin uu aaminsanaa in mar hore la wada khaarijiyey maxaabiista maamulka ee isugu yaraa Israa'iil oo ay ku jiraan ilaa toddoba xubnood oo haysta dhalashada dalka Maraykanka laakiin hadda lagu wargeliyey inay nool yihiin kalabar maxaabiistaas Isxaaq Herzog oo ah madaxweynihii hore ee maamulka Yuhuudda ayaa Donald Trump midan u caddeeyey xilli uu ugu hambalyeynayay guushii uu ka gaaray doorashadii dalka Maraykanka ka dhacday shantii bishan aynu ku guda jirno ee November markan aan soo qabtay wargeeska indian express oo daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay ukraine waxay lumisay boqolkiiba afartan dhulka gobolka kurisk xilli ruushku uu kordhiyey awooddiisa soo rogaalcelinta waxay warbixintan sheegaysaa in askarta kiyef ay isaga huleeleen dhulkan baaxadda intaas leh ilawareedyo ka tirsan ukraine oo uu joornaalku soo xiganaya ayaa sheegaya in askarta kiyef ay markii hore gacanta ku hayeen ilaa kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix kilomitir oo iskuweer ah balse waqti xaadirkan ay hayaan siddeed boqol oo kilomitir waana dhul weyn oo ay xukuumadda zelenski lumisay wakhti kooban xogaha ka baxsan wargeyskan warbixintiisu waxay dhanka kale tibaaxayaan in ciidanka yukrain walaac daran uu ka muujinaya dhaqdhaqaaqa ka socda dhanka ruushka maadaama putin uu heegangeliyey ilaa konton iyo sagaal kun oo askari oo isugu jirta raashiyaan iyo kuwo ka socda dhanka kuuriyada waqooyi waana kuwo hadda qaarkood la baxsanaya naftooda maadaama ay ka baqanayaan tallaabooyinka uu ruushku caanka ku yahay oo ay ugu weyn tahay go'doominta iyo in la xiraa albaab walba oo ay ukraine kaalmo ka heli karto guud ahaan inahaas ayaan kusoo afmeeraynaa xubinta wargeysyada oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkain suheyb si halkaa uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa kee dalka ka tirsan qaaradda afrika balse laga xukumo yurub dadkiisana inta badan ay yihiin muslimiin warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir mayoto waa mid ka mid ah afarta jasiiradood ee ugu wakhtiga dheer ee ku yaal jazrul qamar ee badweynta indiya aqlabiyadda shacabka jasiiradan ayaa waxaa iska diideen inay ka codeeyaan madaxbanaanida halkaasi waxaana taasi dhalisay in ay noqdaan mid ka mid ah deegaanada taabacsan faransiiska kaasoo gumaysi ku qabsaday muddo hadda laga joogo ku dhowaad laba qarni iyadoona hadda loo yaqaan qaybta boqoliyo koowaad ee faransiiska islamarkaana xubin ka noqotay waxaa loogu yeero midooda yurub sanadkii labada kun afar tobankii mowqic ahaan markii loo eego waxay jasiiradda mayoota ay ku fadhidaa masaaxo dhan saddex boqol konton toddoba kilomitir oo squire ah waana midda ugu yar jasiiradaha halka la isku yidhaahdo juzurul qamar ama comoros caasimada mayoota waxaa lagu magacaabaa dasawudsi magaalooyinka halkaas kuwooda ugu weyna waxaa la isku yidhaahdaa mamawudzu jasiiradda mayoota ee laba boqol iyo konton kilomitir waxaay galbeed uga beegan tahay jasiiradda madagashqar halka ay soddon kilomitir ay koonfurta iyo koonfur galbeed uga aadan tahay jasiiradda anjuwaan sidoo kale mayoota waxaa ay martigelisaa mid ka mid ah harooyinka ugu muhiimsan caalamka taas oo ah harooweyn oo laga helo biyo nadiif ah iyo koronto xoogan oo ay dadka deegaanku ka faa'iidaystaan halka faransiiskan ee dhanka tamarta ay haradan si aadaha ugu tiirsan tahay dhanka kale waa mid ka mid ah harooyinka ugu waaweyn adduunka waxaana masaaxo ahaan lagu qiyaasaa kun iyo laba boqol oo kilomitir squire ah haradan waxay ku wareegsan tahay jasiiradda mayoota waxaana lagu yaqaan in ay ka mid tahay meelaha ugu quruxda badan badda ee si guud dunida mayoota waxay sidoo kale leedahay dhirta gudaha badda ee loo yaqaan shacaab almarajaaniya taasoo dherarkeedu gaaro boqol iyo lixdan mayl waxaana qaybtan laga helo gudaha badda ay deegaan muhiima u tahay kalluunka iyo noolaha kale ee biyaha waxayna ka mid yihiin meelaha ugu muhiimsan ee quruxda badan marka laga hadlayo dalxiiska badda iyo cilmiga deegaanka harada iyo sidoo kale keymaha u dhisan noolaha ee gudaha buxeyrada ee ku hareereysan jasiiradda waxay si weyn uga qayb qaataan kobcinta dhanka dhaqaale ee jasiiradda iyadoo dadka degan mayoota ay ku tiirsan yihiin kalluumaysiga iyo dalxiiska badda ee gobolkaasi sidoo kale waxay leedahay muhiimad weyn oo ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo soo kabsasho dhinacyo kala duwan oo dhinaca noolaha badda ah dhanka kale waxaa cimilo ahaan halka lagu tilmaamaa mid leh heerkuul sare oo qooyan xilliga xagaaga halka jilaalkana yahay mid qabow oo engegan jasiiradda mayote waxaa ku nool ku dhowaad laba boqol iyo toban kun oo qof kuwaasoo badankood ay yihiin muslimiin waxaana ka kooban yihiin carab afrikaan iyo sidoo kale dadka loo yaqaan malagaasiga kuwaasoo dad asal ahaan dega jasiiradda madagashqar ee deris kala ah mayoota waxay jasiiradan ilaalisay dhaqankeeda ka afrikaan ahaan waxayna ilaa hadda caan ku yihiin dhaqanka u gaarka shacabka mandiqadaasi sida tusaale ahaan dharka waxaana ragga mayoota ay weli xirtaan dhar dhaqameedka loo yaqaan barans oo ah jaakada ballaaran oo leh funaanad koofiyad iyo sidoo kale maro madaxa ay ku xirtaan oo qurxoon dhaqaale ahaan jasiiradda mayoota waxaa lagu tilmaamaa dhul hodan ah waxaana ku tiirsan yihiin dadkeeda beerashada iyo dhaqashada xoolaha oo uu sii dheeryahay kalluumaysiga waxaana sidoo kale jasiiradda ay dhoofisaa saliidaha udgoon ee laga sameeyo dhirta bunka ama qaxwada iyo bariiska oo si weyn uga baxa halkaasi waxaa sidoo kale dhulkan la sheegay inuu qani ku yahay kheyraad fara badan oo rabaani ah kuwaasoo isugu jira kheyraadka dhulka hoostiisa iyo kuwa dushiisa ah taariikh ahaan markaan eegno jasiiradda mayoota waxay ku jirtay gacanta faransiiska tan iyo sanadkii kun sideed boqol kuwiyo afartankii markay ka iibsatay ninkii lagu magacaabi jiray suldaan andaryan soli ka hor inta aanay hoos imaan faransiiska jasiiraddan waxay saldhig u ahayd burcadbadeed faransiisku wuxuu u bixiyay magaca mayota kaasoo ka yimid magaceedii hore ee carabiga ahaa ee jasiiratulmowt maadaama dhirta kooralka ay ku hareereysan jasiiradda ay halis ku ahayd islamarkaana ay burburinaysa maraakiibta ku socdaala xeebaha kooralka ama dhirta marjaaniga waxay ahayd sida derbi cadow jasiiradda ka ilaalinaya markii dadka jasiiradda comoros ee doorteen madaxbanaanida kadib codbixintii guud ee sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan afartii waxaa inta badan dadka jasiiradahaasi ay taageereen madaxbanaanida dhankeeda waxaa jasiiradda mayote ee dooratay in ay kusii xornaato faransiiska taasoo keentay in xiriirkeeda uu sii socdo sida laga soo xigtay machadka cilmi baarista bini aadamka iyo arrimaha bulshada ee turkiga isla warbixinta machadkan ayaa tilmaamaysa in faransiiska uu mar kale dib u soo celiyo codbixinta sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii markan waxaa lixdan iyo shan boqolkiiba jasiiradda mayote ay u codeeyeen in ay sii ahaadaan dhul uu maamulo faransiiska halka sagaashan iyo shan boqolkiiba jasiiradaha kale ay madax banaanida u codeynayeen kowdii janaayo ee kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii waxay faransiiska ku dhawaaqday madax banaanida jasiiradaha comoros marka laga reebo mayota inkastoo aysan aqoonsaneen waxaa loogu yeero qaramada midoobay jaamacadda dowladaha carabta iyo midooda afrika in faransiisku uu weli haysto jasiiradaasi kadib codbixintii ka dhacday mayota ee labada kun koow iyo tobankii jasiiradu waxaay noqotay qayb ka mid a faransiiska gaar ahaan waxay ugu yeeraan qaybta boqoli koowaad waxaana heshay aqoonsiga midooda yurub labada kun afar tobankii laakiin ma aysan helin aqoonsiga jasiiradaha comoros midooda afrika iyo qaramada midoobay guud ahaan sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii faransiisku waxa uu muwaadiniinta jasiiradaha comoros kusoo rogay fiisaha gelitaanka mayota taasoo keentay bilaabidda socdaalka sharci darrada ah dadka jasiiradaha kale ee comoros ayaa bilaabay in ay isku dayaan kasoo gudbidda toddobaatan kilomitira u dhexaysa mayota iyo jasiiradahooda gaar ahaan dumarka uurka leh oo doonaya inay ku dhalaan mayota maadaama ay caruurtooda sidaas ku helayaan dhalashada faransiiska warbixinta macadka warbixinta macadka cilmi baarista bani aadamka iyo bulshada ee turkiga ayaa sheegtay in socdaalkani uu sababay dhimashada kumanaan qof oo badda ku nafwaayay intii ay u safriyeen dhanka mayota warbixin ka soo baxday golaha sare ee faransiiska ee lagu tilmaamay in intii u dhexaysay kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii iyo labada kun labaiyo tobankii dadka ku dhintay safarada badda tiradoo lagu qiyaaso toddoba kun ilaa toban kun halka dhinacyo kalena ay sheegayaan in tirada ay ka badan karto intaasi tirakoobada wasaaradda socdaalka ee faransiiska waxay muujinayaan in maamulka jasiiradda mayote ee uu sanadkii labada kun iyo sideedii uu tarxiilay lix iyo toban kun iyo shan boqol oo qof taasoo u dhiganta kalabar tirada dadka laga saaray xilligaasi dhammaan deegaanada uu maamulo faransiiska warbixinta machadka cilmi baarista arrimaha bani aadamka iyo bulshada ee turkiga ayaa waxaa kusoo gebagabaysay warkeeda in dowladda faransiiska ay u dhaqmayso si ka hor imaanaysa xaqa go-aan ka gaarista mustaqbalka islamarkaana burburinaysa midnimada dhuleed ee jasiiradaha comoros iyadoona dhulka mayoota ka goysay jasiiradaha kale ee comoros ulana dhaqmaysa sidii dhul gumaysi بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى